bismillaahi raxmaan raxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodobada aad caawa ku dhageysan doontaan warkeena habeenimo kuwooda ugu doorka roon waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo xilalka u kala wareejiyey wasiirada cusub ee gaashaandhigga iyo cadaaladda madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland oo galabta galinkii dambe soo gaaray magaalada caasimadda ah ee muqdisho taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed rayagaas cabdi xasan maxamed xijaar oo ciidanka uga digay inay ku milmaan arrimaha siyaasadda maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa soo gabagabaysay dhegaysiga dacwadda u haystay askari ku eedeysan dilka wiil iyo gabar walaalaah oo lagu dilay isgoyska dabke ee magaalada muqdisho taliya xigeenka ciidanka xoogga dalka oo tababar u soo xiray saraakiil ka tirsan waaxda caafimaadka ee taliska xoogga dalka agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda oo muqdisho ku soo xiray tababar ku saabsan ilaalinta iyo dhowrista caquuda carruurta qodobada caalamkana waxaa ka mid a dhegaystayaal madaxweynihii hore ee dalka afghanistan oo sheegay in go'aankii uu kaga baxay dalka afghanistan ay ahayd in burbur uusan ku imaan dalkaas aan ku bilownaya dhegaystayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa maanta xilalka u kala wareejiyey wasiirada gaashaandhigga mudane xasan xuseen xaaji iyo wasiirka hore ee wasaaradda cadaaladda mudane cabdulqaadir maxamed nuur jaamac wasiiradan ayuu ra-iisul wasaaruhu ugu kala bedelay labadii wasaaradood ee horey u kala hayeen isagoo wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga u magacaabay cabdulqaadir maxamed nuur jaamac halka wasiirka cusub ee wasaaradda cadaaladda loo magacaabay xasan xuseen xaaji ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa dhowaan xilalkan u kala bedelay labada wasiir iyadoo ujeedku ahaa dardargelinta shaqada qaranka dhinaca kale madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland ayaa galabtay gelinkii dambe soo gaaray magaalada caasimadda ee muqdisho madaxweynaha maamulka puntland mudane siciid cabdulaahi deni iyo waftigu hogaaminayo ayaa galabtii lagu soo dhoweeyey muqdisho madaxweynaha ayaa ka qaybgelaya shirka watashi qaran ee doorashooyinka kaas oo uu shaaciyey ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble dhinaca kale madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa soo gaaray magaalada muqdisho waxaana garoonka diyaaradaha aadan cabdullah cismaan aadan cadee muqdisho kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo dadweyne kale madaxweynayaasha ayaa ka qaybgelaya shirka madasha wadatashiga arrimaha doorashooyinka uu ku baaqay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble hagaag taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sariyagaas cabdi xasan maxamed xijaar ayaa ciidanka uga digay inay ku milmaan arrimaha siyaasadda taliyaha ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu maanta la qaatay saraakiisha hogaanka booliiska soomaaliyeed
saraakiisha booliiska ee hogaamisa dalka ayaad ka kooban tihiin qaarkan magacooda sheegay iyo inta kale aanan sheeginna waa inta halka fadhida oo kale maxaa yidhi haddaan israaha wada sheeg wakhti badan baa nagaga lumaayo waxaa saaka isugu kinyeeray ka sokow arrimaha aannu maalin walba qabanno oo la yidhaaho daily routine oo ah mukhaadaraadka la dirirkiisa oo ah budhcadka dadka dhacaysa la dirirkooda oo ah ka warqabka amniga guuda dalka waxaan gaar ahaan idinsugu kinyaaray saaka waxa weeye in ciidanka buliiska soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ee idinku aad hogaaminaysaan in marxaladda dalka la maraayo ay noqdaan dad nadiifa ay nadiif ka noqdaan siyaasadda ay nadiif ka noqdaan shaqadooda waxaan ahayn oo mucayan ah oo la yaqaano taasoo horeba loogu yaqaanay sida hadda janaal bariise sheegay ciidanka buliiska soomaaliya mas-uuliyaddeenna koowaad waxa weeye inaannu ilaalinno amniga iyo nafta iyo maalka shacabka soomaaliyeed waxaa mas-uuliyaddeenna ka mid ah inaannu shacabka soomaaliyeed u gargaarno waxaa mas-uuliyaddeenna ka mid ah inaannu fulinno rabitaanka shacabka soomaaliyeed iyo waxay xaq u leeyihiin waxaa mas-uuliyadeenna ka mid a inaannu dhowrno oo aannu u gargaarno odayga iyo wiilka yaree waddada maraaya iyo wiilka bajaajdaheed ee muxuaha mootada ku shaqaysanaya iyo habraha yaanyada gadanaya inay dalkan nabad ku noolaadaan nabadna ay ku maraan mas-uuliyadeenna koowaad wey markaa marka dalku marxaladdan oo kale maraayo waxaan rabaa inaan idinku adkeeyo inaannu ku ekaanno amniga guud ee dalka taasi waa amniga guudee nala ka rabo awalna aan u taagnayn haddana aan idin xasuusinayo waxaa intaa ii dheer waxaan mas-uul ka nahay oo ciidamada amniga ee kale ee intaa nala leh aan haddaan ka soo sheekeeyey waxa weeye doorashooyinka doorashooyinka ka dhacaya dhammaan dowlad goboleedyada iyo magaaladan muqdisho ilaa kow iyo toban iyo labaiyo toban haddama xusuusta midkood weeye oo lokeeshin mas-uuliyadda naga saaran inaannu amnigooda ilaalinno
wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sariyagaas cabdi xasan maxamed xijaar oo ciidanka booliiska soomaaliyeed uga digay inay ku milmaan arrimaha siyaasadda gaar ahaan arrimaha doorashooyinka maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa soo gabagabaysay dhageysiga dacwadda u haystay askari ku eedeysan dil wiil iyo gabar walaala ah oo lagu dilay isgoyska dabke ee magaalada muqdisho cabdiqaadir ciise ayaa warkaan noo faahfaahinaya dabla xoogga dalka cabdi waayeel macalin aadan keeni diid iyo dabla xoogga dalka dayax nuur cabdi aadan ayaa loo haystaa dilka allaah u naxariistee zakariya iyo sawda maxamuud xuseen oo wada dhashay dilkaasi oo ka dhacay isgoyska dabka fiidnimadii khamiista labadii bishan haddaba aan idinla wadaaga ka hor weydiimaha iyo jawaabaha maragyada ee xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida hor keeneen garsoorayaasha muuqaal ee duubtay kaamirada qarsoon ee ciidamada amniga c c t v allaha u naxariistay zakariya ayaa teleefoonkiisa gaarka ku duubaya muuqaalka qof jidbaysan oo taageeranimada biyo dhigatay snabjat laakiin daqiiqada kadib wax walba way isbedeleen taxadar la-aanta cabdi waayeel ee ka dhalatay kale eriidda dadka darteed isagoo isticmaalayo awoodda ay dowladnimadu u siisay inuu adeego baldaawo sida ka fiirsasha la-aanta leh ee sababa ugu noqday ilinta walaalo iyo waalid marqura waayey wiil iyo gabar gaaray xilligai ay waxtari lahaayeen naftooda waalidkoodii inta kale ma aha keliya in tallaabadiisii xumeed ay ku dhammaatay dilka zakariya iyo sawda waxa uu sidoo kale filatuur iyo rasaas weli ku dudayaa dad lugeynayo iyo gaadiidka kale sida bajaajta xeerlaaliya maxamed cabdulaahi khaliif ayaa la wadaagay maxkamadda ficilada isxigxigay ee ka baxsan habdhaqanka askariga ee ku xusan xeerarkii loo jideeyey asagoo yaqaano qaabkii loo isticmaalo hubka asigoo yaqaano dishibliinkii ciidanka isagoo yaqaano in goobta ay tahay goob dadweyne goob shacabaan loogu talgalin in xabad laga rido ayuu wuxuu isticmaalay xabadii koowaad oo ay ku dhacday labada marxuum oo aysan filaynin inuu dili doono sidoo kale xabadii labaad ayuu haddana dhankan kale uridayaa weli taagtaaga ayuu ku jiraa wadihii bajaajta oo aan war u haynin waxa dhacayay xilligaasi ayay maxkamadda wax ka weydiisay habeenkaasi ogaalkiisa
degmada waa beriga ka imaanay waxaa u soconayay maqaayada lahaa laag ansheer meesha waxaa noo qofsaday jaamiraa galnay mafahante marka annagoo jaamkii ku jirno dhagaxa meesha yaalo agaarihiisa iskula sineen mafahante marka xabadaa dhaceen xabadihii markay dhaceen dadkii aan aawaday waxaa dareemay gadaasheeda ninkayt nash nash markaas mootadii waxay leedahay haad dhexa ka fiiriyey wiilkiiyaa waayey gabadhiina saasay u dhacday mafahante marka marka saasay u dhacday ismarkaas awaa qayliyey kabacdi mootadii wiil igu horeeyey waxay sheegeen in mootada aan aawada dhaawac saas darteedalifur waddada waa la cararay waxaa isbitaal ku yaala xaaji baasto askari la socday labada eedeysane iyo mid taraafika ayaa ka mid ahaa dadka ku xusan liiska maragyada ee maxkamadda hor keeneen xafiiska xeerlaarinta ciidamada qalabka sida dabla axmed maxamed cabdiraxmaan oo u jawaabaya dhinacyada dacwadda ayaa shaki badani ka muujiyey mid ka mid a xabadihii ay rideen saaxiibadiisa shaqada kala dhexaysay xabadda kolle horta xabadda kolle horta aniga horta uma jeedin laakiin waxoogaa adig shaka i gelisanay daacad nafteeda ahaan c i d da qaybteeda shaybaarka cilmiyeysan ee forensic lab ayaa iyana ka jawaabaysa haddii ay ka dhaceen xabado qoryaha eedaysanayaasha ay leeyihiin iyo sumadda akhrinta iyo soo-ekaanshiyaha qoriga iyo fooqyadii la helay leebka iyo iyo bahalkaas eh, soo tuuraya ejectorka la yidhaahdo iyo extractor bahal la yidhaahdo iyo calaamad kale oo oo kan la yidhaahdo boltifaska waxyaabahaas oo dhan calaamadahay ku sameynayeen calaamadahaas marka yacni uu qoriga ku sameeyey iyo calaamadihii kuwii crime siinka laga keenay calaamadaha ku yaalla waa la isu fiirinayaa isbarbardhigaa lagu sameynayaa haddii marka sidaasaa marka eh, waxaan ku helaynaa caddaynta oo buuxda in maaragtay xabaduhu qorigan ka dhaceen gaashaanla muumin xuseen cabdulaahi xeerle aliyo ku-xigeenka ciidamada qalabka sida ayaa weydiistay maxkamadda in loo ciqaabo cabdi waayeel macali-aane kenidiid dilkuu geystay halka dayax nuur cabdi aadanna lagu xukumo ciqaab u dhigantaanshaxa wadamarista iyo nabadgelyada guud ee uu qalqalgeliyey waxaan maxkamadda horkeenna caddaymo buuxa oo dhammaystiran oo caddaynaya qodobka afar boqol soddon iyo afar ee kuwaasoo sugaya dhammaan in uu mas-uul ka yahay ee dilka labada marxuum si bareerana u dilay una isticmaalay xabad isagoo maraya malaayiin shacaba dhex- dhexdooda uu xabaddaa isticmaalay waxaan codsanaynaa maxkamaddu in ay eedaysane cabdiwaayeel ku xukunto yacni ciqaabta uu mudan yahay oo ah dil si ay ugu tusaale qaataan askarta kale ee la- mataqaanaa suuragal ay tahay inay shacabka dhexdiisa ku isticmaalaan xabad halka eedaysanaha labaadnaan codsanayno eeddaan u soo jeedinay ee mataqaanaa ah xeerka nabadgelyada guud inay maxkamadda ku ciqaabtaan codsanayna isagana abukaati warsame ayaa isagana u arka muwaakiliinta uu difaacayo inay gudanayeen waajibaad qaran oo ahaa kala fududaynta isu socodka dadweynaha balse abukaati ismaaciil xalana waxa uu qabaabay in gebi ahaanba xorriyadooda la siiya labada eedaysane marka taas waxaa caddaynaysaa qodobka hadda lagu eeday oo heerlaalinta ku soo gebgebaysay inay aan qabanaynaba sababtoo ah dadwiina- dadweynaha ayaa shaqo u hayeen shaqadii misheer ku qaadanayeen ma mid kale dheerika ah ayaa waxaa eh, u gudanayeen si ixsaan ah eh, oo tabaruc ah culayska caddaynta ee xaqiiqda gaarka ah wuxuu saaran yahay dhinaca doonaayo in jiritaanka dembiga laga rumaysto maxkamadda inay ka rumaysato xafiiskuu saaran yahay jiritaanka dembiga in la rumaysto see lagu rumaysanaa si kaliir ah oo bannaankiyan maadaama aysan dhicin maxkamadda waxaan ka codsanaynaa in eedaysanayaasha xoriyaddoodii la siiyo fadhiga waxaa goobjoog u ahaa daneeyayaasha kiiskan ee dhinacada dacwadda sida eedaysanayaasha iyo dhibanayaasha waxaa sidoo kale halkan jooga cutubyo ka tirsan goorgoor oo iyana looga dhigayay tusaale kuwa iyaga ka tirsana qaladkii ay galeen haddii mid lamid ay la yimaadaana loo ciqaabi doono gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda oo saacado badani qaatay dhegaysiga garmaqalka dhanka ka ah eedaysanayaal cabdiwaayeel macalin aadan cilmi iyo dayax nuur cabdi aadan intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso fadhigu waa noo xiran yahay cabdiqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku soo xireeyay tababar ku saabsan ilaalinta iyo dhowrista xuquuqda caruurta waryaheena cabdiqaadir- cabdirasaaq shiine ayaa noo faahfaahinay warkaas tobabarkan oo muddo saddex maalin ah ka socday magaalada muqdisho loogana hadlayay ilaalinta dhowrista iyo xaquuqda caruurta waxaa soo qabanqaabiyey xafiiska caruurta iyo haweenka ee wasaaradda cadaalada xukuumadda soomaaliya iyadoo ay ka qayb galeen xubno ka socday booliiska iyo bulshada rayidka agaasimaha xaquuqda dhowrista haweenka iyo caruurta wasaaradda cadaalada soomaaliya ayaa waxa uu si kooban uu uga hadlay waxyaabihii tobabarka uu ku saabsanaa maalmihii uu socday ee aynu xoogga uga hadlanay ugu lafaguranay ee sidii aynu kor ugu qaadi lahayn ama aynu u fahmi lahayn marka hore si asaasiya een ilaalinta xuquuqda caruurta iyo waxyaalaha loo ilaalinayo ay ka ugu horeyso xuquuqda ilaahay uu siiyey caruurta haddaynu nahay dad islaama
xubnihii loo qabtay tobabarkan saddexda maalin ka soconayay magaalada muqdisho ayaa iyana ka hadlay waxyaabihii ay ka faa'iideen anaga waalidaa nahay marka horeba waalidiinta way ku dadaalaan caruurta
saasay tahayna hadda waxaa waay nin walba mas-uuliyad baa saaran tii gurigiisana way saarantahay iyo carruurtiisa tii bulshadii carruurteedana way saarantahay marka maadaama aan nahay kasoo qaybgalayaasha barnaamijkan kasoo qaybgalay aad ayuu noo anfacay barnaamijkan waxyaalaha muhiimka ah oo aan ka barannay saddexda maalin oo tababarka uu noo socday waxaa ka mid ah waxaa ugu muhiimsan oo aas-aas u ah lix qodob oo carruurta mamnuuc ka ah qodobka ugu horeeyo waa in la kufsado waa mamnuuc agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya axmed xasan yuusuf oo soo xiray tababarka ayaa isna sheegay in qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed iyo dowladaba looga baahan yahay in si weyn loo ilaaliyo xuquuqda caruurta iyo haweenkaba meelaha loogu adeegayo hooyada iyo dhallaanka ama caruurta in maaragtay lagu maaragtay ama gabdhaha ama dumarka in maaragtay xogaha ay hayaan oo halkay geynayaan laga fikiro waan filayaa in labada kun labaatan iyo laba iyagana ay maaragtay siyaasad ama habraac noocaasi naga soo maaragtay naga soo baxo waxaan filayaa wixii aad halkan maanta kala kulanteen inaad ka dhaqangelin doontaan xarumihii aad ka timaadeen cabdirasaaq maxamed faarax warbaahinta qaranka
gudoomiyaasha gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa looga yeeray baarlamaanka hirshabeelle waryaheena cabdiraxmaan xuseen cumar wadini ayaa warkaa nooga soo diray jawhar
kalafadhiga labaad kulankiisa tobanaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka qabsoomay caasimadda hirshabeelle ee jowhar kulankan uu shir gudoominaya gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle doctor cabdixakiin luqmaan xaaji maxamed oo ay weheliyeen gudoomiye ku-xeenka koowaad mudane siraaji sheekh isaaq iyo gudoomiye ku-xeenka labaad ee baarlamaanka mudane mahad xasan cismaan ajandaha kulanka ayaa waxa u ahaa soo bandhigista soo jeedinta xildhibaanada ee u yeeridda gudoomiyaasha gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo dhageysiga warbixinta kala fadhiga labaad ee baarlamaanka hirshabelle ugu horeyn xildhibaan mukhtaar xasan maxamed ayaa xildhibaanada ka hor aqriyey soo jeedinta xildhibaanada ee u yeeridda gudoomiyaasha gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaan mudana guddoomiye soo jeedinaynaa in gudoomiyaasha gobolka guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe mudane axmed miire makaraan iyo guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan baarlamaanka ay hor yimaadaan si wax looga weydiiyo arrimaha ka baarlamaanka muxuu ahay iyo dhaqaalaha waxa ay u miday laayihiin sidoo kale xogeyaha guud ee baarlamaanka hirshabelle cabdiwaaxid maxamed xuseen ayaa xildhibaanada ka hor aqriyey warbixinta kala fadhiga labaad ee baarlamaanka hirshabelle howlo muhiim ah oo hortabin leh howlahaas hortabinta leh waxaa ka mid ahaa kow doorashada doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ku matalaya hirshabelle labo ka doodista iyo ansixinta sharciyada waxtarka u leh dowladda hirshabelle ugu dambeyn gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle doctor cabdixakiin luqmaan xaaji maxamed ayaa ku dhawaaqay in kala fadhiga labaad ee baarlamaanka hirshabelle uu xiran yahay wuxuuna xildhibaanada kula dardaarmay in muddada fasaxa ay yihiin ay ku laabtaan deegaan doorashadooda si kala fadhiga saddexaad ay baarlamaanka hor keenaan warbixinta ku saabsan xaalada nololeed ee deegaanada hirshabelle
markii aan u dhaaranay ee aan kutanka qur-aanka u marnay inaan matalayno wareyse ba-anna ay la soo gudboonaadeen waajibaadkeena saaran waa inaan u kulmanaa adin iyo afba wax allaala waxaan karaankeynana aan geysano waxaan ka codsanayaa xildhibaanada sharafta leh inaan mar walbaba qayb ka noqono bulshada aan kasoo dhex korkornay oo aan kasoo dhex baxnay mar walbana aan dareensiino inaan qayb ka nahay garabkooda nahay xumaan isamaan ayna walaaliin insha allah loola yiraahdo xildhibaanada aad umaadsan yihiin kalfadhiga labaad ee inagu soo bilowday doorashadii maanta aan u fadhino inaan soo xidhno waxaan rabnaa in aan halkaa kusoo xidhno cabdiraxmaan xuseen cumar wadani warbaahinta qaranka soomaaliyeed jowhar mashruuca fatahaadda webiga shabeelle looga xirayo magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa maantii laga dhagax dhigay magaaladaas cabdishakuur cusmaan cali ayaa warkaa nooga soo diray beledweyne dhegeystayaal markaana warka caalamka madaxweynihii hore ee afghanistan ayaa sheegay in go-aanka uu kaga baxay dalka afghanistan ay ahayd inuu burbur uusan ku dhicin dalkaas kooxda daalimaan ayaa xukunka kala wareegtay bishii agoosto kadib markii halkaas laga saaray ciimadii dowladda oo muddo ka arriminayay dalkaas waxaana magaalada kaabuul ee caasimadu ah soo galay wakhtigaas oo gacankuhaynta la wareegay kooxda taalibaan ashraf gaani madaxweynihii hore afghanistan ayaa shaaca ka qaaday in markii uu ka tegay shaniyo tobankii agoosto afghanistan ay uu sheegay inuusan marnaba u dareemin wax qalqal ah taas oo ka dhignayd maalintii ugu dambeysay afghanistan ashraf gaani ayaa aada loogu eedeeyey inuu dalka ka baxay xilligaas islamarkaana uu ku sugan uu ku sugnaa xilligaas uu aaday ammaangelyo uu weydiistay dalka imaaraadka carabta master gaani ayaa hadalkan ka jeediyey mar uu la hadlayay t v maxali oo laga leeyahay dalka britain qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkaad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya warka waxaan akhrinaya anigu cabdullahi cabdiraxmaan muuse dhinaca farsamadu waa maxfad cabdigeelle intaan warkaan war lamid aan kulmi doono waxaan kaga teginaa sidaas iyo maana allah